madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee dowlad goboleedka jubbaland yaa shir guddoomiye kulan degdeg ah oo ay weerareen guddiga nabadeynta shaqaaqooyinka ha ku usbuunaadeen degmada loog ee gobolka gadaa guddigan oo ka kooban xubno kumid ee golo wasiirada dowlad goboleedka jubbaland mudanayaal ku tirsan golo wakiilada yawayba ku shaqeeya doonana sidii lahan afjara lahay shaqaaqada hana nagati ee ku teegan degmada loog ee gobolka gadaa wasiirka wasaaradda arrimo gudo federaaleynta iyo reedan heliisyowka maamulka jubbaland maxamed ibraahim oogle iyo weybak werbi shirka iyo walyaawagilan ku hadalay waxaa shir degdega iskugu yimid uu shir guddoominayay madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee dowlad goboleedka jubbaland wasiiro ay dowladda jubbaland u magacowday wasiiradaasoo noqon doono guddiga nabadeynta ee dagaalka kasoo islaaday degmada luq marka koowaad waxaan ka tacsiyeynaynaa kana xunnahay dadkii ku dhintay kuna dhaawacmay magaalada luuq dagaalkii ka dhacay waxaan leenahay intii ku dhimatayna allah u naxariisto inta ku dhaawacantayna alle subxaana wa tacaala si deg dega ha u caafiyo dowladda jubbaland oo uu hogaaminayo madaxweynaha dowladda jubbaland madaxweyne ku-xigeenka koowaad iyo madaxweyne ku-xigeenka labaadba waxay maanta ku dhawaaqeen guddiga nabadeynta khilaafka iyo dagaalka ka aloosan degmada luuq guddiga oo ka kooban golaha xukuumadda dowladda jubbaland iyo baarlamaankaba sidaa ogsoontihiinba maalmahan degmada luuq waxaa ka dhacaya dagaallo dagaaladaasoo dad ehelah walaalo ah wada degan deegaanka wada leh ay ku dagaalameen dagaalkaas oo si yaroo fudud ku bilowday meesha uu maanta maraayana aan u wada jeedno dagaalka dowladda jubbaland waxay ka qaadatay kaalimo kaalintii koowaad waxaa soo hogaamiyey nabadeynta madaxweyne ku-xigeenka koowaad waxaana laga gaaray natiijo wanaagsan madaxweynaha dowladda jubbaland wuxuu dhigay gogol magaalada kismaayo sida la wada socotaanba waxaana laga gaaray is-afgarad wanaagsan is-afgaradkaas iyadoo la gaaray ayaa haddana waxaa soo laabtay shaqaaqo waxaan ugu baaqaynaa mar labaad mar saddexaad iyo mar afaraad in dagaalkaas la joojiyo shuruud la-aan dhiigga daadanaya xilliganna uu istaago labada dhinac ay dagaalamayana waxaan leenahay walaalayaalo adinka walaalo ah magaalada wada degan deegaanka wada degan deegaanka wada leh dhibaato iyo barakac iyo dil iyo dhimasho maanta xilligeedii maaha wakhtigeediina maaha waxaan inku baraarujinaynaa in leenahay carabkeennana ku adkeynaynaa dagaalkaas si deg dega oo shuruud la-aan in lagu joojiyo waxaa sidoo kale ilaahay idankiis maalmaha soo socdo berri ama beri dambe soo gaari doono degmada luuq guddiga la magacaabay si ay nabadeyntaas u bilaabaan waxaan ka codsanaynaa inaad ilaahay hadduu yidhaahdo ka qayb qaadataan dowladda jubbalandna waxay diyaar u tahay mar kasta habeen iyo maalin inaysan ka daalin colaadaas in la joojiyo degmada luuqna lagu soo celiyay nabadeeda aad iyo aad umahadsantiin bulshada ka nool degmada loog ee gobolka geda iyo weli waliba saameyn sharduban kula kulamahayanaa shaqaaqooyin dagaal oo ku jara degmada walow jaraan bulsho fara badan oon bara kaceen degmooyinka iyo deegaanadan dhadhow degmada loog